fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoa joogtaanba allah u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho ka geeriyooday brofeser cali xasan maxamed oo ka mid ahaa dadkii tiirka u ahaa waxbarashada soomaaliya kontonkii sannadood ee lasoo dhaafay brofeser cali xasan ayaa hormooda ka noqday laba kuliyadood oo ka mid ah jaamacaddii ummadda soomaaliyeed sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii jaamacadda muqdisho oo uu ka soo noqday guddoomiye ku-xigeen wariyaha v o a nuur xasan nuur ayaa taariikhda brofeser cali xasan ka waraystay guddoomiyihii hore jaamacadda muqdisho brofeser cali sheekh axmed abuukar oo ay siqaaneen muddo gaadhaysa koob iyo labaatan sannadood
doctor cali xasan ani waxaan isla shaqaynay wax labaatan sano ka badan ayaan isla shaqaynay taariikhdiisa dabcan isagoo yar inuu tacliinta ku ahaa mitid waa ogaa si fiican baan taarikhda uga dhegaystay waxaa kale oo run ahaan qaahire intuu joogay iyo sida guusha badan uu ka keenayna ardada la noolayd waan ka waraystay markaas oo dabcan macalimiinteeda in ka mid ay noqotay laakiin daban aniga aqoontayda weyn waxay ku salaysnayd kow iyo labaatankii sano in soo dhaafnay isagii oo run ahaan ka mid ahaa lixda ruux oo muqdisho university ay ku bilaabatay ayuu ka mid ahaa macallinkii ugu horreeyana wuu ahaa maamulkana maamulkii ugu horreeyana wuxuu noqday naa'ib ayuu i ahaa muddadaas oo dhan afar bilood ka hor keliya ayaa run ahaan ay noqotay aniga isagaba maaragtay inaan xilka wareejino cali xasan haddii aan sifeeyo waxaan dhihi lahaa nin inta meehee waxa weeye waax weyn oo ummaddeena ka go'day ayuu yuu noqonayaa ummadaha run ahaan abbaashooda iyo geesiyaalkooda hadduu ka dhalan lahaana waxaan hubaa dadka maanta in si qarannimo a loo aasi lahaa waa hubaa oo meesha lagu duugo madaxweynaha iyo prime ministerkaba inay joogi lahaayeen waan hubaa laakiin dhaqankeenna weli halkaa ma ynaan gaadhin cali xasan intaan isla shaqaynaynay waxaan markhaati ka ahay nin shaqo rumaysan inuu ahaa haba yaraatee inta aan joognayna qawaaniinta jaamacadda uunasa weligii meel kaga dhicin marna ma aysan dhicin cali xasan waa gartay shaqo laysku ogaa inuu maalina ka soo daahay ma dhicin waa nin marka konton sano ka badan soo dhisay kumaan kum ardayna maanta ardadiisii muqdisho university keliya ayaa jaamacadda muqdisho marka iyo lix jaamacadood oo kale oo dalka ayay maanta madaxsan yihiin waa gartay doctor cali marka door intee la eg ayuu ka ciyaaray waxbarashada soomaaliya ka hor xilligii burburka iyo haddaba run ahaan waxaa la yaqaanaa cali xasan run ahaan marka laysku daro kuliyaadkii jaamacaddii ummadda laba kuliyadood ayuu diin ka noqday halkaasaad ka garan kartaa marka meeshuu ka soo gaadhay intii ka horraysayna madaarista ku taalla gaalkacayo ilaa boorame ilaa meel walba oo dalkana inta badan ayuu sekendayaal ka soo shaqeeyey markaasuu jaamacadda ku soo wareegay jaamacadda markuu yimidna run ahaan kafaa'adiisi waxay keentay meelaha ugu sarraysa inuu ka gaadho cali xasan run ahaan ayu ayay noqotay marka la fiiriyo burburku markuu dhacay run ahaan takhasiyaal marka aan cidna danaynaynin oo tacliin cidna ma xusuusnayn ayuu haddana suudaanu aaday waxyaalo yaryaroo u dhinnaa oo run ahaan b h d ay ka mid tahay uu ka soo dhammaystay isla markaa haddana maaragtay dalkiisa ayuu dib ugu soo noqday ee dadkii haajirayna ma ahayn oo qaxay wuxuusan cali xasan marna ku fikirin inuu banaanka u baxo marna kuma fikirin wuxuusan ahayn oo kale run ahaan dadka ka shaqeeya siyaasaddan lagu wareeray wuxuu dhihi jiray siyaasad waxaa toosin kara waxbarasho istaraatiijiyada ayuu mutakhasis ku ahaa waxbarashada iyo istaraatiijiyada guud ee dalka lagu dhisaayo intaas madax kaa run ahaan run ahaan marka loo fiiriyo dadka uu soo saaray cali xasan waxay gaadhayaan kumaakum bay gaadhayaan muqdisho keligeed ardada maanta isqortay shan iyo labaatan kun oo arday ayay maanta gaadhayaan oo si wax uga baratay ama ha dhameeyeen ama ha ku jireen ama dhexda ha u joogto maxaad u malaynaysaa marka jaamacaddii wadanaya marka lagu daro jaamacaddeenii waxaan isleeyahay aniga cali xasan konton sano ka badan dadkuu soo saaray waxay gaadhayaan run ahaan tobannaan kun oo ruux bay gaadhayaan weligii iyo allihii cali xasan oo shaqo ka soo daahay marna ma arkin waxaan aada u xusuusnaa hal maalin uu ku yimid ballantii laysku ogaa inay wax dhaceen baa loo maleeyey saasuu shaqada ku aala anuu kasoo hormari jiray waktigiisa marna wuxuusan aqbali jirin qaanuunka jaamacadda in la khilaafo cali xasan marna ma aqbali jirin anu marka waxaan isleeyahay nin qaran boy cali xasan bu ahaye nin qoysna ma ahayn nin fududna ma ahayne wuxuu ahaa nin ummaddan run ahaan ilaahay cumrina uu siiyey cumrigiisiina alla wuu barakeeyey aniga iyo inta muqdisho university lasoo shaqeeyey uu maanta ugu horreeyo ra-iiska jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal iyo nawaabtiisa iyo ardada kumaakumka ah waxaan markhaati ka ahay run ahaan inay maanta u hayaan sharaf aada iyo aada u weyn inta aan nool lahayna insha allah isaga iyo dadku calaaqada la lahaa iyo carruurtiisa iyo dhammaan ardadiisa oo meel kasta maanta joogta saaxiib ayaan la-ahay aniga shaksiyan waan la shaqayn doonaa muqdisho universityna saas ayay la noqon doontaa haddii la hidhaahdo waa hagaag dhegeystayaelkaasi wuxuu ahaa brofeser cali sheekh axmed abuukar oo ay in muddo ay siqaaneen ilaahay naxariista jannaa ka waraabiye brofeser cali xasan maxamed oo ku geeriyooday magaalada muqdisho waxa uu taarikh nololeedkiisa ugu warramayey waryahayaga nuur xasan nuur oo ku sugan magaalada washington